dalxiiska jubbaland marka aynu ka hadlayno waa mowduuc weyn waayo deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa ku yaalla goobo badan oo dalxiis mana kusoo koobi karno warbixintan gaaban goobaha dalxiis ee ku yaalla deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxay isugu jiraan goobo jasiirada ah iyo sidoo kale goobo kaleeto oo webiye ah iyo sidoo kale goobo kaleeto oo xeeba oo loogu talagalay in lagu dalxiis tago waayadii dambe magaalada kismaayo iyo weliba sidoo kale deegaanada ku teedhsan waxaa soo badanayay dhallinyaro badan oo samaysanayay shirkado dalxiis kuwaasoo bulshada ku nool deegaanada jubbaland uga faa'iideeyay inay u dalxiis geeyaan goobaha qurxeen ee dalxiiska ku yaalla deegaanada dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland waxay wadaa ama sidoo kaleeta talagelin ka geenaysaa siyaasadda dalxiiska ee jubbaland haddaba wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdifataax maxamed mukhtaar ayaa ka warbixiyey siyaasadda dalxiiska ee jubbaland siyaasadda dalxiiska jubbaland runtii waxaan ka shaqaynayna muddo in ka badan sanad laakiin lixdii biloodii ugu dambeeyey runtii meel fiican baan soo gaarsiinay jubbaland waxay leedahay runtii goobo dalxiis oo aada u qurux badan waxay leedahay xeeb dheer oo qurux badan jasiirado qurux badan halkii ay ku kulmayeen guud ahaan soomaaliya oo dhan ilaa iyo east africa meel ay ku kulmaan baddii iyo webigii waxaan leenahay beero qurux badan waxaan leenahay xoolihii maroodayaashii iyo ugaartii oo noocyo kala duwan leh marka iyadoo aynu haysanno khayraadka intaa la eg haddana inaynan haysan siyaasad dalxiis ama wax lagu kala hagaya dalxiiska runtii waa mushkilad jirtay ahayd waa mushkilad guud oo soomaaliya haysata ka wasaarad ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska aad baan waxaan u dhiirigelinay intaan annaga joognay aniga iyo tiimkayga waageysamaha ugu horeeyo inaan samayno hanaan dalxiis oo qurux badan oo bulshada soo jiito dhowr face baan u kala samaynay faceka koowaad wuxuu ahaa wacyigelin intaan ka shaqaynaynay dalxiiska iyo nidaamkiisa iyo siyaasaddiisa waxaan barbar socday wacyigelin in horta bulshada la fahamsiiyo wacyigelin loo sameeyo la fahamsiiyo muhiimadda ay dalxiisku u leeyahay wasaaraddu waxay ka shaqaysay social influencers in la keeno si bulshada ay ugu soo bandhigaan meesha jubbaland la yidhaahdo in ay qabto dhul qurux badan oo runtii aan hore loo soo bandhigin wasaaradda aniga iyo tiimkayga aad baan iskugu ammaanaynaa markaan isdhex fadhinana waa isbogaadinaa runtii doorka iyo shaqadaan ka qabanay saxaafaddana door muhiimay ka qaadatay siyaasaddan waxay kala hagi doontaa dalxiisayaasha iyo dowladda ay kala hagi doontaa waa siyaasad dalxiis oo dhammaystiran booliskii baa qayb ka ah xubnaha ay ku yeelan doonaan ururada bulshada rayidka waxay ku yeelan doonaan bulshadii hanaan ay ayagu laftarkooda uga soo qaybgeli karaan doodaha dalxiiska shirkadaha dalxiiska qayb ka ah travel agenciyadiibaa qayb ka ah ganacsatadiibaa qayb ka ah amnigiibaa qayb ka ah oo boolisku ay mar walba iyo meel walba ay joogaan annagana intaas saamicno gaara inoo samaynayso